wasaqda ama qashinka lagu shubo xeebaha iyo goobaha dadweynuhu isticmaalaan sida wadooyinka ayaa aada u saamaysa deegaanka iyadoona ay ka dhashaan xanuuno kala duwan kuwaas oo saameyn ku yeelan karaa caafimaadka bulshada xeebta calaney oo kamid ah xeebaha ku yaala magaalada kismaayo ayaa kamid ah meelaha ay dadku qashinka ku shubaan waxaana wasaqda halkaas lagu shubo saameyn kala kulma kaluumaysatada oo ah kuwo inta badan xeebta jooga dadka degan guryaha xeebta u dhow iyo dadka xeebta usoo dalxiis taga mid kamida dadka degan guryaha u dhow xeebta calanleye magaalada kismaayo ayaa sheegtay in ay dhib ku qabaan qashinka xeebta lagu shubo iyadoona dowlada hoose degmada kismaayo ugu baaqday in wax laga qabto qashinka lagu shubo goobaha aan munaasabka ahayn qashinka lagu shubo kismaayo xeebteeda calanley gaaraan ana xaafada calanley deganahay qashinka badda lagu soo shubo aad bay ii saamaysa wasaqda ilmahayga maaragtay iga cuno lugaha maaragtay wasaq baa jeermis baa ka soo qaadaan ugu dhaawac bay ka qaadeen dhibaata ka soo gaarta mar walba hadda dadkiina qashankii waa iska soo fogeynaya meesha badday kusoo shubaayaan baddana aad bay wasaqda u saamaysa waayo dalxiis looma soo aadi karo dadkii u imaanaya dalxiiska dadka dabaasha u imaada dhib bay ku qabaan qashinkaas wasaqdaas dhib baa lagu qabaa waxaa loogu wacyigelin karaa inay iskaashtaan bulshada dadka degan kismaayo iskaashtaan ay isgarab qabsadaan oo maxaalahay loo soo jeedsado sida badda loo nadiifin lahaa wasaqda laskaga hagaajin lahaa ee dowladdan u garab qaban lahayd waxaa looga hortegi karaa kolley gacmahooda jir unbay wax ku qabtaan in gacmahooda jir loo istaago ee qashinkaas laska hagaajiyo aana dambe lagu soo shubin oo loo sameeyo ciidan madani ah ee ka howlgalo qashinkaas sida looga ilaaliyo xeebta wasaqda looga ilaaliyo dhanka kale cabdixakiin kadiye maxamed oo ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ahna khabiir ku takhasusay sida looga hortago wasaqda lagu shubo goobaha dadweynaha iyo xeebaha ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka dhasha wasaqda lagu shubo goobaha aan munaasabka ahayn iyo sida looga hortegi karo wasaqda maaragta goobaha lagu shuba dadweynaha waxaa ka imaan karaa caafimaad daro ko ugu horeyso soo ma garan waxaa weeyaan air pollution bay keentaa ama ama water pollution oo waktigii biyihii bay gaaraysaa soo ma garan ama land pollution intaba way keentaa marka ay keento caafimaad daro ayaa ka iman kara waxaa ka dhalan kara cudurro badanaa ka dhalan karo waxaa ka dhalan kara duqsiyaa ka dhalan karo waxaa ka dhalan karta kaneecaa ka dhalan karto waxaa ka dhalan karo waterbond disease oo dhalan ka dhalan karo soo ma garan caafimaad darra ugu weyn meelaha maaragtay goobaha dadweynaha ee maaragtay qashinka lagu shigo taas weyn waxaa horta cuduradan qaar waxay wata ama deegaanka markii uu wasaqoobo waxaa waaye waxaa isbedelaya waxaa urtiisa isbedelaysa goorta goob waxay noqonaysaa bakteriyada ku badanaysa bakteriyadan waxay keentaa ur bay keentaa marmarka qaarkood b o d da biological oxygen nimanka ayaa kor u kacaya marka markay kor uu kaco waxaa urbaa qofka uusan la joogi karin marka qofkii ma siin karo inuu maarata meeshaasi uu sii joogo waxaa suuragalaya inuu maaragta qofka ay cudurro ka qaadaan waxaa suuragalaya in malaria dadka ay ka qaadaan oo kanaaca ay ku dhacdo waxaa diyaariyada inay maarata shuban shuban inuu qofka ka qaado ayaa suuragala shubanka oo maaragta oo shubmaan waxaa suuragala tifowga tyford ee la dhaho in laga qaadaa suuragala inkastoo dowladda hoose degmada kismaayo ay marar badan dadaal ku bixisay sidii qashinka looga nadiifin lahaa xeebta calanley iyo goobaha kale ee muhiimka u ah bulshada dadkana looga digay inaysan qashinka ku shubin haddana waxaa jira dadka qaar oo qashinka geeya xeebaha sidoo kalena ku shuba jidadka waxaana bulshada loogu baaqay in qashinka ay geeyaan goobaha loogu talagalay oo aysan ku shubin goobaha aan munaasabka ahayn